بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka yahuudda oo duqaymo xooggan ka geystay gudaha waddanka yemen iyo maliishaadka xuutiyiinta oo dhankooda duqeeyey talaabiib madaxweynaha iiraan oo ka degay waddanka masar iyo xidhiirka dahraan iyo alkaahira oo dib u soo laabanaya maamulka gumaystaha yahuudda oo sheegay inuu isku diyaarinayo weerar weyn oo uu ku qaado iiraan jab iyo halaag ku bilowday askarta kuuriyada waqooyi ee ka barbar dagaalamaya ruushka maxaan ka naqaannaa daa'ifada calawiyiinta gaalada ah ee hoggaamiyaasheeda gacanta birta ah ku maamulayeen suuriya konton iyo afartii sanne ee lasoo dhaafay maxaa ka jira inay ahaayeen aqaliyad burcad ah oo gumaystihii faransiiska uu xukunka u dhiibay muxuuse sheikhul islaam ibnu teymiyah ka yidhi daa'ifadaani dulliga badday muslimiinta qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo lixaad ee taxanaha dhegaysiga dhagaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo coolamulyoum
والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa habeennimadii xalay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa duqaymo xooggan waxa ay ka fuliyeen magaalooyin ka tirsan waddanka yemen duqaymaha ayaana beegsaday dekado iyo xarumaha tamarta magaalada sanca waxay warbaahinta ku warantay in diyaaradaha dagaalka sahaynada ay bambooyin la dhaceen xarunta tamarta ee magaaladaasi halka sidoo kale duqaymo xooggan ay ku burburiyeen dekedda magaalada alxudayda warbaahinta xuutiyiinta dhankeeda waxay ku warantay in duqayntaas ay dad shacab ah wax ku soo gaareen islamarkaana ay ku dhinteen sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale subaxnimadii hore ee saaka dhankooda maliishaadka xuutiyiinta ayaa ka falceliyey weerarkaas oo waxay weeraro loo adeegsaday sawaariikh baalisti ah ay ku garaaceen magaalooyinka yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan oo ay ugu horayso magaalada caasimadda u ah ee talaabiib telefishinka saddex iyo tobanaad ee maamulka sahaynada ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in howlgalka ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ka bilaabeen waddanka yemen hadafka ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay in lagu burburiyo ilaa saddex dekadood oo muhiim ah oo ay sahaynada iyo maraykanka ay aaminsan yihiin in xuutiyiinta ay ka soo abaabulaan weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta isticmaalaysa badacas waa hagaag dhanka kale maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu isku diyaarinayaa duulaan uu ku qaado waddanka iiraan qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqli doontaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha iiraan oo markii ugu horreysay u safray dalka masar iyo arrimo dhowr ah oo ku xeeran socdaalkiisa sida uu daabacay jornaalka tehraan times mascuud basashkiyan ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray gudaha dalka masar gaar ahaan caasimadda qaahira isagoona halkaas kaga qaybgeli doona shir madaxeedka ururka isbahaysiga dhaqaalaha ee loo soo gaabiyay d aid kaasoo ay ku midaysan yihiin dalalka bangaladesh induneisiya maleysiya nigeriya bakistaan masar iiraan iyo turkiga tani waxay noqonaysaa iyy jariiraddu leedahay booqashadii ugu horreysay ee madaxweyne ka socda dhanka iiraan uu ku taga waddanka masar tan iyo sannadii laba kun saddex iyo toban wixii xilligaas ka dambeeyena lama soo warin socdaal uu sameeyey madaxweyne ka socda dhanka iiraan falanqeyaal dhowr ah oo wax ku dhisanaya socdaalka mascuud basashkiyan iyo arrimo badan oo muddooyinkan dambe ka dhexeeya tehraan iyo qaahira ayaa ku warramaya in dhinacyadu ay danaynayaan in dib loo arko cilaaqaadkooda oo xooggan maadaama isbeddel xoog leh uu ka dhacay dhanka suuriya walaacna ay ka qabaan in xukuumadda lasoo dhisaya ay noqoto mid awoodda ugu badan ay leeyihiin sunniyiinta si ay u burburiyaan nidaamka cusub libiya waxaa laga yaabaa in muddooyinka dhow ay noqoto masrax colaadeed oo u dhexeeya ruushka iyo nato waa ciwaanka warbixin uu daabacay joornaalka inside over ee ka soo baxa dalka talyaaniga waxay ugu horrayntii warbixintu tibaaxaysaa in libiya oo markii horeba la daaladhicaysa colaado fara badan ay hadda sii geli doonto mid middaas ka daran maadaama ruushka uu maalmihii lasoo dhaafay soo gebagabeeyey buundo hor leh oo uu ka dhistay gudaha dalka liibiya taasoo la filaya in loolan hor leh ay ka dhex abuuri doonto moscow iyo nato ruushka ayaa bilaabay in gudaha liibiya uu maalmahan dambe xoogga saaro maadaama uu ka soo qalab qaadanaya dhanka saldhigga xumeymiim ee dalka suuriya waxuuna hadda gudaha dalka liibiya ka wadaa dhismooyin hor leh oo ay ugu horraysa buundadan la sheegay in askarta nato ay loolan xooggan kula geli doonaan ruushka hardanka reer yurub iyo ruushka ayaa laga cabsi qabaa in dhulka uu sii geliyo mustaqbalka liibiya maadaama moscow damaceeda ugu weyn uu yahay sidii ay isugu sii ballaarin lahayd waqooyiga iyo galbeedka afrika dhanka kalena ay u xakamayn lahayd qulqulka maraakiibta reer galbeedka ee maraya badda mediteraneanka maamulka gumaystaha yuhuudda oo sheegay inuu isku diyaarinayo weerar xooggan oo uu ku qaada iiraan waa qodobka xigay aan maanta duulistaaga ugu samayn doonno xubinta sida uu nashriyey wargeeska haritas sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka sahaynada ayaa xaqiijiyey in si buuxa ay heegan ugu galeen weerar ballaaran oo dhanka cirka ah oo ay ku qaadaan xukuumadda tehraan weliba muddooyinka soo aadan ciidanka israa'iil gaar ahaan kuwa dhanka cirka waxay isku diyaarinayaan weerar xooggan oo ka dhan ah iiraan waxaa sidaas yidhi misne joornaalku uu soo xiganayaa falanqeeyo militari oo yuhuudi ah oo lagu magacaabay yosiya oshu hanjabaadan ka dhanka ah tehraan waa mid dabcan ku soo beegantay xilli iiraan ay la daalaadhacayso wixii ka soo gaaray dhicitaanka nidaamkii dhiigyacabka ahaa ee bashaar al asad uu majaraha u hayay dhanka kalena ay raadin ugu jirta sidii mar kale ay wujuud muuqda ugu yeelan lahayd gudaha dalka suuriya waxaan markan soo qabanayaa joornaalka maalinlaha ah ee asharqul awsad oo daabacay maqaal uu ku sheegayay in askarta kuuriyada waqooyi ee dhowaan la geeyey furimaha dagaalka yukrain uu u bilowday halaag iyo in si xawli ah ay ugu lee'anayaan furimaha la ysku hor fadhiyo wargeeska oo soo xiganaya mas-uul ka tirsan kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ilaa boqol askari oo u dhashay kuuriyada waqooyi ay dhinteen weliba muddo kooban gudaheeda halka ilaa kun kalena ay la jiifaan dhaawacyo kala duwan askartan ayaa dhammaantood ku waxyeeloobay furimaha dagaalka ee gobolka kurisk waxaana loo aanaynayaa in ciidanka biyooyaanga aysan haysan wax khibrad ah oo ku aadan dagaalka dhuleed ee furan iyo inaysan haba yaraatee wax aqoon ah u lahayn dhulka yukrain dhawaqan jabka ah ee durbadiiba ka soo yaray dhanka ciidamada kuuriyada waqooyi ee dhowaan tegay halkaas si ay garab u siiyaan ciidanka ruushka ayaa ah mid farxad gelinaya reer galbeedka oo muddooyinkan dambeba si aad ah u doonayay fursad uu ciidamo ashaamud ah ku geeya dhulka yukrain si ay uga barbar dagaalamaan askarta xukuumadda kiyef markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta maraykanka oo cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogay barnaamijka gantaallada riddada dheer ee bakistan sida saacadihii lasoo dhaafay ay inta badan daabacayeen jariiradaha ka soo baxa qaaradda aasiya iyo bariga dhexe xukuumadda washington ayaa shaacisay in cunaqabateyn hor leh ay ku soo rogtay barnaamijka gantaallada riddada dheer ee xukuumadda islaamabad afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabooyin hor leh oo cunaqabateyn lagu soo rogay barnaamijkan xukuumadda islaamabadna wixii hadda ka dambeeya ay hakad ka geli doonta arrinkaas dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda bakistan oo iyadana dhankeeda soo saartay bayaan ku aadan arrinkan waxay sheegtay in tallaabada maraykanku uu ku kacay ay tahay mid nasiib darro ah dhanka kalena uu ugu eexanayo dowlado kale ugu dambayntii dowladda bakistan ayaa sheegtay in waxa maraykanku uu ku kacay ay tahay mid saamayn xooggan ku yeelan doonta gobolka iyagoo dabcan ula jeeda in halkiisa uu ka sii socon doono loolanka kala dhexeeya hindiya siduu doonaba maraykanka u cusboonaysiiyeen cunaqabatayntii ka saarnayd dhanka gantaallada jara masaafooyinka fogfog guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkan suweyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag maxaan ka naqaannaa daa'ifada calawiyiinta gaalada ah ee hogaamiyaasheedu gacanta birta ah ku maamulayeen suuriya muddo ka badan konton iyo afar sano maxaa ka jira inay ahaayeen aqaliyad burcad ah oo gumaystihii faransiiska uu xukunka u dhiibay muxuuse sheikhul islaam ibnu teymiyah ka yidhi daa'ifadaani dulliga badday muslimiinta warbixin umuurahaas ku aadan waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir daa'ifatul calawiya waxaa markii ugu horreysay ay soo shaacbaxday qarnigii saddexaad ee hijriga magacoodii ugu horreeyna wuxuu ahaa annusayriya hase ahaatee waxaa goor dambe si dadka looguma rabaabiyo alcalawiya u bixisay dowladda faransiiska iyadoo hadafku yahay in la qariyo xaqiiqada waxa uu yahay madhabkooda aasaasaha nuseyriyada waxaa lagu magacaabaa moxamed bin nuseyr annumeyri oo dhintay sanadkii laba boqol iyo toddobaatankii hijriga kaas oo hadajaal gaalnimada ku fogaatay islamarkaana sheegtay nebinimo dhanka marka laga hadlayo asal ahaan shiicada iyo halkay ku kala tageen calawiyiinta waxaa shiicada loo yaqaan itna cashariyada ay aaminsan yihiin in xasan al caskari uu yahay imaamka kow iyo tobanaad ee ka mid ah a'immadooda waxayna ahaayeen kuwa sugaa wiilkiisa si uu u noqdo midka laba iyo tobanaad ee liiska a'immada ay samaysteen iyagoo markaasi marsiinaya nidaamka qoyska ugu sarreeyay ee talada hayey hase ahaatee xasan al caskari waxa uu dhintay isagoo aan ka tegin wax faraca halkaas waxaa yimid jahwareer soo dhexgalay hogaamiyaashii shiicada ugu dambeyn waxay go'aamiyeen in la abuuro fikrad muujinaysa in uu jiro imaam maqan waxayna ku andacoodeen in imaamkaasi maqan uu noqonayo wiil uu dhalay xasan al caskari oo lagu magacaabo moxamed kaasoo noqonaya midka laba iyo tobanaad maadaama abihiis xasan uu ahaa kii kow iyo tobnaad xasankaasi waxay ku andacodeen in uu galay god ku yaal magaalada saamara ee dalka ciraaq uuna soo bixi doono aakhir zamaanka islamarkaana yahay mahdiga la sugayo sida ay sheegaan iyagoona isku arkayey in isaga ay wakiil ka yihiin hase ahaatee waxaa markii ay halkaasi maraysay waxaa dhanka kale arrinkaas ku khilaafay aasaasaha firqada nusayriyada ee moxamed bin nusayr kaasi oo sheegay in isaga uu noqonayo albaabka ay usoo marayaan mahdiga ay ku hadaaqaan inuu iyaga ka maqan yahay iyo xitaa aabihiisa kadib markii ay isku fahmi waayeen ayuu ku fallaagoobay isagoona aasaasay diin gooni ah oo u madax bannaan yahay taas oo ah nusayryada maanta jirta waxaa kooxdan si guud lagu tiriyaa qullaadda shiicada ah dhanka usuusha waxay isku mid ka yihiin kooxda ismaaciiliyada iyana ka mid ah qolyaha shiicada hase ahaatee waxa ay qaybaha kale ee shiicada uga soocan yihiin waxa ay rumaysan yihiin oo ah in allaha dhulalka iyo cirarka abuuray ee cibaadada istaahila uu yahay cali bin abi daalib subxaan allah taas oo ah mid ay xagga gaalnimo uga daran yihiin ugana sii horeeyaan kooxaha kale ee shiicada ah waxaabaha baadinimadooda muujinaya ee layaabka leh ayaa waxaa ka mid ah in ay basi'ada u jecel yihiin cabdiraxmaan ibnu muljim oo ah ninkii dila cali ibnu abi daalib waxaa jirta caqaa'id iyo afkaar ay aaminsan yihiin nusayriyada kuwaasoo ka soo kala qaateen nasaarada majuusiyada iyo kuwo kale oo ka midaysan yihiin shiicada baadiniyada waxaana sharxaad ka bixinaya sheekh cali katiin xafidahullah caqaa'iddaas isku dardarsa waxaa ugu muhiimsan ashiicatu kow shiicada waxbay ka soo qaataan almajuusiyatu majuusada dabka caabuda annasraaniyatu kirishtanka maca ishtiraakihaa nusayriyada ee la wadaageeda la jirhkeeda fii mujmali lusuuli usuusha mujmalkeeda ay la wadaagayaan fii mujmal usuuli baatiniyati baatiniyada usuusheeda mujmalka guud ay la wadaagsan yihiin wa haadihi tan ahamu caqaa'idihaa caqaa'idda ay aaminsantahay nusayriyada kuwa ugu muhiimsanaa waata uluuhiyatu cali bni abi aalib inuu ilaah yahay iyo wal iimaanu in la rumeeyo bialaaati aqaaniim saddex yani taliidkii nasaarada aqaaniimta da maqasho waa taliidkii nasaarada nasaaradu saddex ilaah bay aaminsan yihiin waxaa weye alabu walibnu waruux lqudus soo maaha saddexaasoo la isku geeya ilaaha yidhahda mogta ayaguna sidii oo kale waa saddex nin oo la isku geeyaa ilaah ah bay aaminsan yihiin bialaaati aqaaniim ay taliid waa aqaaniimtu waa taliidkii nasaarada oo kale qolada luqada markay fasirayaan waxay leeyihiin waa nimankan carbeed oo masiixiyiinta taliidkooda ayaa aqaaniimtan la yidhaahdaa caliyun muxamadun salmaan ulfarisi saddexaasoo la isu geeya ilaahay leeyihin marka cali iyo maxamed nabi maxaan ula jeedaan iyo salmaan ulfarisi oo saxaabigii ahaa saddexdaasoo la isku daray baa ilaah bay leeyihin kooxda nusayriyada walidaalika ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa akfar min alyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara ka gaalnimo badan yihin sidaasuu yidhaahdaa niman marka fasaxlan maa niman aada u fogaaday hadda kuwa joogana waa sidii un dadka ayagoo ku qasbaya soo ma arag intaa sawir soo qaadaan bashaar dhahayaan u sujuud asagaa ilaah ah ilaah kale ma jiro marka hadda kuwa jooga dagaalamaya laftirkooda ha samaynaya dadku markay laa ilaaha ila allahu yidhahdaan ma jirtay leeyihin laa ilaaha ilaa bashaar halkaas aad bay leeyihin bashaar baa meesha ilaah ka ah dadka inta garaacaan bay ku qasbayaan in bashaar ilaah yidhaahdaan ma jirta yidhahda bashaar waa ilaah waqartaa markaasay nolosha ku duugeen waa nuucaas wey marka way gubayaan dadka muslimiinta sidoo kale waxay qaab iyaga u gaar ah oo ay aaminsan yihiin caqiido ahaan u fasirtaan shacaa'irta islaamka sida salaadaha iyo soonka oo ay siyaabo baadil ah oo diinta ka hor imaanaya ay ula yimaadaan فالصلوات الخمس صلاة شنتا هي علي فاطم الحسن الحسين محسن وا. صلاة شنتا وأقيموا الصلاة للي صلاة شنتا هل تكذا لقاها الله أفرت شنتا قف بقى لقوا ذابين شنتا قف كو علي فاطمة كو حلو جدا فاطمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لكن عقيدة وحوي واحد فاطمة وضحى فاطمة إتاد أقول داين وحي من سيهن أن النساء ليس لهن أزواج هوينكم ليس رجلهين walihada yajcaluuna faadimata dakaran faadim bay dhahayaan ee faadima ma dhahayaan marka caqiidadaasay ku dhisan tahay shantaasa marka waxay yihiin salaadihii wasawmu soonkana soddon nin in la sheego weeyaan oo la xuso magacooda la sheego soddonkaasoo min amatihim ka mid ah soddon a'imadooda ka mid ah dad akhriso waad soonta khalaas soonkaa lagaama baahan dad laga taga iyo cabitaan ha laga taga iyo waxaas ma ahan ayaga soddon nin baad sheegaysaa waa sardinaysaa khalaas soonkooda waa kaas wayu'awiluuna ibliisa ibliis waxay ku fasirayaan biannahu cumar ibnu khadaab inuu yahay ibliiska qur-aanka lagu sheegay waa cumar bay yidhaahdeen wax kale maaha marka waa wax u fiyo lama arka nimanka sidoo kale nusayriyadu ma rumaysnaa qiyaamaha iyo in la is soo saarayo taa beddelkeed waxay aaminsan yihiin in ruuxda dadka u kala gudubto tusaale ruuxdii kan ka baxdaa ay mid kala gelayso iyagoo dafiraya maalinta qiyaamaha iyo bacdiga waxay docda kale xalaalaystaan muxaramaadka sida khamriga sinada iyo liwaadka waxayna si aadah u weyneeyaan geedka cinabka maadaama ay ka sameeyaan khamriga waxay u dabaaldegaan ciidaha majuusiyada iyo kuwa nasaarada sida nayruuska oo ciidda majuusada iyo midda loogu yeero ciidulmiilaad ee nasaaradu ay samaystaan dhanka kale waxay saraystaan caqiidadooda iyagoo aan ogoleyn in afkaarta ay aaminsan yihiin bannaanka la keeno silamida nidaamka iyo tartiibaadka ay leeyihiin kooxda loo yaqaan daa'ifada ma'suuniyada ee gaalada ah dhanka cadaawadooda ka dhanka islaamka iyo dadka ahlu sunnaha waxay ahayd mid gaamurtay oo soo bilaabatay qarniyo badan ka hor iyagoona caan ku ahaa garb istaagga saliibiyiinta iyo la dagaalanka dowladihii islaamka iyo boqortooyinkii muslimiinta ee dunida soo maray waxaana markii loo eego cilaaqadii ala lahaayeen nasaaradii dagaalka kula jirtay muslimiinta ay nuseeriyadu caqabad ku ahaayeen ciidamadii islaamka iyagoona marar badan oo dagaallo lagula galay suuriya kala kulmay guuldarooyin isxigxiga oo u diiday in ay madaxa soo qaadaan haddaba sidee xukunka ku qabsadeen kadib markii qarniyo badan ay ahaayeen kuwa liidan oo aan waxba ku lahayn saaxada uguna suura gashay in wax ka badan nusqarni ay gumaysi ku haystaan muslimiinta suuriya waxaan su-aashan hor dhignay walaalkan maxamed xasan alfaatix oo si kooban inoogu soo gudbinaya waxaa jiri jiray koox la dhihi jiray alxashaashiin oo falal burcadnimaha ka fulin jiray ciraaq hadabada al anaadool ilaa iyo wadamada loo yaqaano bilaad shaam halkaas ay ka jireen waxayna ahaayeen kooxo sameeyo falalka iqtiyaalka ah burcadnimada kufsiga dumarka xumaan oo idil ayay samayn jireen kooxahaasi waxayna la dagaalameen dowladihii cabaasiyiinta iyo salaajiqada ilaa markii dambe ay soo gaareen kun sagaal boqol iyo soddonkii way soo gaareen kooxahaasi markii dambe waxay u xusuubteen kuwa loo yaqaana calawiyiinta nusayriyada ah iyo shiicada daa'ifada ismaaciiliyadda xuqbadii isticmaarka markii faransiisku mandiqada bilaad sham qeybo ka mid a oo la wareegay oo wadamada lubnaan iyo suuriya loo yaqaano uu gumaysanayey haraadigii xashaashiinta waxay u xusibteen kooxaha loo yaqaano calawiyiinta amba nusayriyada ee maanta aan naqaano waxay ahaayeen kooxo duurku jir ah oo dhulka buuraha ee saaxilka amba galbeedka waddanka suuriya dega ikhtiyaalaadka ayay samayn jireen markii dambe waxaa la fadhiistay hogaamiyaashoodii gumaystihii faransiiska faransiiska ayaa u yeeray wuxuuna bilaabay inuu si nidaami ah u tababaro askarta iyo saraakiisha markii dambene waxayba la wareegeen hogaanka ciidankii suuriya ka jiray xilligaas taabacsanaa gumaysiga faransiiska ilaa markii dambe ayba qabsadeen mafaasisha nidaamkii isticmaarka uu hogaaminayey oo markii la siiyey waxa loogu yeero xorriyadda ee waddanka suuriya iyaga ayaa dowlad noqday sidaas ayayna ciidanka iyo mafaasisha dowladda ku hayeen waxaana ugu horreeyey xaafid al asad oo ka mid noqday hogaamiyaasha ugu sarreeyo saraakiisha ciidamada ee ka soo jeeda calawiyiinta markii dambene kii inqilaab ayuu kula wareegay talada waddanka marka waxay ahaayeen calawiyiintu kuwo laangaab ka ah gudaha waddanka suuriya marka la joogo aad u yar laakiin la tababaray oo la dowladeeyey hogaamiyaashoodan waxaa lagu soo carbiyey magaalada baariis ee waddanka faransiiska gumeystihii ayaa nimankan soo saaray talada waddanka sidaas ayayna ugu suurto gashay in wax ka badan konton iyo afar sannadood iyagoo aqaliyad laangaab ah ay gumaystaan aktariyadda dadka muslimiinta sunniga ah ee mandiqadan shaam gaar ahaan reer suuriya nimanku sidaas ay ahaayeen waxay isku darsadeen burcadnimo tuuganimo iyo inay ahaayeen badow misna laangaab ah oo aad looga tiro badnaa laakiin dadkii muslimiinta sunniga ahaa gumaystihii faransiiska ayaa u duleeyey oo u bahdilay heerkaas ayay kusoo gaareen markii talada qabsadeenna waxay bilaabeen aargosi maadaama ay ahaayeen dad aqli ah oo aad u yar dadka ka tirada badan ay isku dayayeen inay kala gaabiyaan oo dhan walbaba ay ka bahdileen allah subxaana watacaala fadligiis konton afar sano kadib maanta calankoodii waa u dhacay iyaga ayaana gacankugabad ah oo nabadgelyo ka raadsanaya xooga islaamiga ah ee talada waddanka la wareegay waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartan iyo lixaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن دقيستيال كسو دواذا xalqadii lix iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan waxa uu qoraagu kaga hadlayaa waxyaabihii ay la gaar ka ahaayeen raahibiinta jidhka oo la tacdiibiyo wuxuu raahibiinta agtooda ka ahaa dhammaystirnaanta diinta iyo akhlaaqda taariikhyahanada waxay arrintaasi ka soo wariyeen arrin la yaab leh raahib makariyos waxay ka soo naqliyeen inuu lix bilood jiifay meel boosaneer ah ilaa heer uu jidhkiisa ka cunay dixri sumaysan mar walba wuxuu sidan jiray bir aad u weyn saaxiibkiisa oo ahaa raahib yosibis wuxuu isagana sidan jiray bir u dhigan laba qindaar wuxuuna muddo saddex sano ah ku jiray ceelbi dhanka kale raahib yooxana wuxuu saddex sannadood ku taagnaa hal lug xilliyada uu cibaadaysanayo mana uusan seexan mana uusan fadhiisan marka uu daalo dhagax ayuu dhabarka ku tiirsan jiray raahibiinta qaarna waxay ahaayeen kuwa aanba dhar xihan oo jidhkooda ku duuduuba timahooda dhaadheer waxayna ahaayeen kuwa afarta addin ku socda sida xoolaha oo kale intooda badan waxay degganaan jireen goobaha ay ku nool yihiin dugaagga ceelasha iyo qabuuraha in badan oo iyaga ka mid a waxay cuni jireen cooska waxayna qabeen in nadaafada jidhka ka hor imaanayso daahirnimada ruuxda waxayna dembi u arkayeen inay xubnahooda dhaqaan kooda ugu saahidsan uguna diin wanaagga badan xaggooda wuxuu ahaa midka ka dheeraada dahaarada kuna tarax taga nijaasada iyo qashinka raahib athensi wuxuu yidhi raahib antoni weligiis kuma dhicin dembiga luga dhaqidda sidoo kale raahib ibraham weligii biyo ma taabsiin wejigiisa iyo lugihiisa muddo konton sanno ah raahib iskandari wuxuu yidhi waxaan aad uga xumaadaa markaan soo xasuusto xilli in wejiga la dhaqo aan u arki jirnay xaaraan maantana musqulaha ayaan ku qubaysannaa raahibiintu waxay ahaayeen kuwa adduunka daaf wareega oo carruurta ka dafa waalidkooda kadibna geeya saxaraha iyo kiniisadaha si ay ugu tarbiyayaan tarbiyada raahibnimada xukuumadihii markaa jirayna arrintaasi waxma kama qaban dadkuna way ku taageersanaayeen waxaana lagu aqoonsan jiray raahibiinta waaweyn sida ay ugu kala xariifsan yihiin afduubka carruurta ilaa heer ay gaadheen hooyooyinka in ciyaalka ay guryaha ku xaraystaan haddii ay arkaan raahib ambaros aabbayaashuna waxay ahaayeen kuwa aan owlaaddooda waxba u qaban karin taladoodana ay la wareegeen raahibiinta iyo qisaawisada dhegaystayaal markan qoraagu wuxuu isdultaa ku samayn doonaa saamaynta raahibiinta ku yeesheen akhlaaqda reer yurub natiijadii ka dhalatay raahibnimada aan ka soo sheekaynay waxay noqotay in meesha ay ka baxaan dhallinyarnimadii iyo muruu'adii dadkiina waxay ka saahideen furfurnaantii dabacsanaantii saraaxadii isa saamaxaaddii iyo geesinimadii waxaana natiijooyinkii ugu adkaa ee ka dhashay ka mid ah inay burbureen tiirarkii ay ku taagnayd nolosha guryaha cadadeegii ayaa qaraabada dhexdeeda ku faafay raahibiinta ay quluubtooda ka buuxdo naxariista indhahoodana ay ilinta ka qubanayso quluubtoodu waxay ahayd kuwo ku ad adag aabbayaasha hooyooyinka iyo ubadka waxayna ka dhigi jireen waalidiinta kuwa gablama carruurtana waxay ka dhigi jireen agoommo dadka tuugsada waxayna carruurta la aadi jireen saxaraha iyadoo danta ay ka leeyihiin ku sheegaya inay naftooda ku badbaadsanayaan aakhiro danna kama aysan geli jirin in carruurtaasi ay noolaadaan ama ay dhintaan qoraaga lagu magacaabo liiki wuxuu ka sheekeeyey dhacdooyin ay indhuhu la ilmaynayaan qalbigana uu la tiiraanyoonayo waxaa laga carari jiray dumarka waxaana dembi loo arki jiray in loo dhowaado waxayna u arkayeen in haddii qof dumar ah waddada uga hor timaaddo ama ay la hadasho ha noqoto hooyooyinkooda xaasaskooda ama gabdhaha la dhashay inay burburayso acmaashooda iyo dadaallada ay ruuxdooda ku bixinayeen liiki ayaa sidoo kale arrintan ka soo naqliyey waxyaabo badan oo lagu qoslo in badanna lagu ooyo qofna yuusan moodin in raahibnimadu ay wax ka baddashay maadiga roomaanka tan ma dhicin mana dhacayso fitrada insaaniga ayaa diidaysa taariikhda ayaana beeninaysa waxa ka ilaalinaya qallooca nolosha maadiga kana dhigaya nolol hagaagsan waa nidaamka ruuxiga ee diinta ku salaysan kaasoo waafaqsan fitrada insaanka ee saxda ah wuxuu u jihaynayaa jihada nacfiga leh mana ahaa mid suulaysa ama shar ku beddelaysa khayr sidaa ayuuna islaamku sameeyey nebigana sala allahu calayhi wasallam sidaas ayuu sameeyey wuxuuna geesinimadii carabta ka soo leexiyey inay u adeegsadaan dagaalladii dhexdooda ahaa wuxuuna u leexiyey jihaadka waddada allaah sidaas oo kalena waxbixintoodii iyo gacanfurnaantoodii wuxuu u leexiyey in waddada allaah wax lagu bixiyo jaahiliyadiina wuu ka mashquuliyey wuxuuna ku mashquuliyey diinta islaamka wax walbana waxbuu ugu beddelay naftana wuxuu siiyey wixii ay xaqa u lahayd ee nashaadka iyo nafiska ah naftana sida uu sheegay caalim ka mida culimmada muslimiinta waxba waxbay uga tagtaa nufuusta waxaa loo abuuray inay wax qabtaan ee wax inay ka tagaan looma abuurin ambiyadana waxaa loo soo saaray inay dhammaystiraan fitrada iyo inay sugaan oo dhidabada u taagaan loomana soo saarin inay beddelaan nebiga sala allahu calayhi wasallam markii uu madiine yimid reer madiino waxay lahaayeen laba maalmood oo ay ciyaaraan markaas ayuu weydiiyey maxay yihiin maalmahan waxayna ugu jawaabeen waxaan ciyaari jirnay xilligii jaahiliyada nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi wuxuu allaah idinkugu beddelay laba maalmood oo ka qayr badan waana yowmu adxaa iyo yowmulfitr caaisha allaha ka raali noqdee waxaa laga wariyey inay tidhi abuubakar ayaa ii soo galay aniga oo ay la joogaan laba gabdhood oo ka mid ahaa jawaaridii ansaarta iyagoo ku heysaya gabayadii ay tirin jireen ansaar maalinkii dagaalka bucaad mana aysan ahayn gabdhaha kuwa heesayaal ah laakiin way qaadayeen markaas ayuu abuubakar ku yidhi aaladda shayddaanka miyaa gurigiisu banaha lagu dhex garaacaya iyadoo ay maalin ciida tahay nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi abuubakarow ummad walba ciid ayay leedahay tanina waa ciiddeenna riwaayad kale ayaa nebiga waxa uu ku yidhi abuubakarow iska dhaaf waa maalin ciide amaa nasraaniyadda ruumaanka waxay isku dayday inay baabi'iso fitrada waxayna la timid nidaam aysan la qabsan karin nolosha bini'aadannimada waxayna nufuusta ku qasabtay waxaysan awood u lahayn ummaddiina way ka biyadiideen laakiin waxay qaadatay iyadoo dhibsanaysa kadibna way ka xuubsiibatay wayna ku kacdoontay nasraaniyadduna awood umaysan yeelan inay hagaajiyaan wixii ka hallaabay akhlaaqda ummadda waxayna u horseeday inay sii hoobtaan waxaana ku batay dhaqdhaqaaqa faajirnimada tumashada iyo kutaraxtagga suhdiga iyo ruubaaniyadda iyagoo isgarab socda ruubaaniyaddu waxay ahayd mid iyadu saxaraa ku kooban iyo meelaha lagu qalweeyo oo aan wax saamayna ku lahayn nolosha tumashada iyo tamashleyntana waxay ahaayeen mid ku dhex faafsan magaalooyinka iyo caasimadaha سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii lix iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ما wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى